بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسينية الإسلامية أما دبست عجلتها دينة الحسيني هل كان نوحان إذن كسو قدبنا محاضرة عنوان كيدو هي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان سوى شيدين إياه شيخ ألمس شيخ يحيى
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة الأمن والأمان الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه لا إله إلا هو ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلاة دائمة أبدا ما تلاقى الليل والنهار اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي أبا القاسم اللهم صل وسلم وبارك سيئا اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا نبي الله أما بعد معاشر السادة ولا ريال سبحان الله يا معشر الشباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وxa uu yidhi nebigu salى اllahu عalayhi wasalame waxa i beeneeyey odayaashii waxa ii hiiliyey buu yidhi nebigu salى اllahu عalayhi wasalama dhallinyaradii jazaakum اllahu khayra ilaahay islaamka ha idinka abaalmaryo ilaahay islaamka ha idinku gargaaro ilaahay in sha allah tacaala dowlad iyo adduun iyo aakhiro aad ku nasataanoo hiilka iyo hoyga aad doonaysaan allah ha idin siiyo biidn اllahi tabaaraka wa tacala بارك الله فيكم يا شباب طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله موضوع أسهون من حياكم الله محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعائلك نبي محمد صلى الله عليه وسلم وموضوع مضن إن لقوع العلي وآن لقد دال hadafka aynu ka leenahayna koow waxa weeyaan uun iimaankii qalbigeenna ku jiray markaynu soo galnay masaajidkanaynu salaad maqrib soo niyeysannay cishaha markaynu tukannaynu albaabada masaajidkan ka baxna iimaankeeni inuu kobco hadaf horta waa ka ah oo aynu dareenno isbeddel inaynu dareenno in sha allah tacaala labo dee inaynu nebi maxamed ku dayanno sala allahu calayhi wasalam oonay hadaluun inaga noqonine ay ku dayasho xaqiiqiiha ay inaga noqoto ilaahay subxaanahu wa tacaala mu'miniintiisa wuxuu shardi kaga dhigay iimaankooda inay nebiga jeclaadaan sala allahu calayhi wasalam bal arrintaa wuxuu ka dhigay asal usuusha islaamka ka mid ah nabiga waxaa ka sugnaaday sala allahu alayhi wasalam xadiidkii saxiixaynka ku jira min xadiidi anas ibni malik wa abu hurayra radia allahu canhuma anahu qaala annabiyu sala allahu alayh wasalam laa yuuminu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waalidihi wa waladihi axadkiin iimaankiisu dhammaystirmi maayo iimaan kaamil ah laga heli maayo qofna ilaa uu ilaa aan ahaado buu yidhi nebigu sala allahu alayhi wasalam qofka uu ka jecel yahay intii dhashay iyo intuu isagu dhalayba balse nebiguu sii wado sala allahu calayhi wasalam maxabat liimaan wuxuu shardi uga dhigay in ansaarta nebiga la jeclaado sala allahu calayhi wasalam ansaartii nebiga u hiilisay dee in la jeclaado iyagana waxaa nebiga ka sugnaaday sala allahu calayhi wasalam xadiidkii isna bukhaari ku jiray inuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam aayat liimaani xubu lansaar wa aayat nifaaqi buqdu lansaar iimaanka calaamadiisa waxaa ka mid ah ansaarta nebiga in la jeclaado sala allahu calayhi wasalam nifaaqa calaamadiisana waxaa ka mid ah in ansaartii nebiga la naca sala allahu calayhi wasalam maxabadda nebigu sala allahu calayhi wasalam jacaylka nebiga la jeclaadaa hadday tahay rukni arkaanta diinta ka mid ah oo usuusha islaamka maxaytoole ka mida sidaa aynu tilmaamnay dee waxaa qof kastoo inaga mid ah ku waajib ah inuu fiirfiiriyo oo uu eego oo uu dabagalo darajada jacaylkaasi qalbigiisa inteebay tahay oo jeclaashaha nebiga la jeclaanaya sala allahu calayhi wasalama uu qofku ku celceliyo ilaa inta uu ka dhergayo xuskaa nebiga sala allahu calayhi wasalama nebiga waxaa ka sugnaaday sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi ina allaha astafaa min waladi ismaaciila bani kanaana wastafaa min kanaanata quraysh wastafaa min qurayshin bani haashim wajacalanii min bani haashima fi lmaxalli اlasnaa faana min khiyaarin min khiyaar ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ka doortay duriyadii nebi ismaaciil reer bani kinaana reer bani kinaanana quraysh buu ka doortay qurayshna reer bani haashim buu ka doortay anigana wuxuu iga dhigay buu yidhi waa nebiga sala allahu calayhi wasalam reer bani haashim fi lmaxalli اlasnaa meesha ugu sarraysa reer bani haashim baan ahay fa ana min khiyaarin min khiyaar anigu buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam khiyaar khayr badne khayr badna dhalay khayr badna dhalay khayr badna dhalay baan ahay buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam maxabadda nebiga nebiga ina jeclaada sala allahu calayhi wasalam waa maxay macnaheedu macnaha aan ka rabnaa waa maxay maxabada uu ilaahay inoo sharc inoo sharciyeeyey inuu nebigeena jeclaana sala allahu calayhi wasalam keliya ma aha daacad inaynu ateecno uu nebiga sala allahu calayhi wasalam keliya ma aha waa rukni ka mida nebiga inla ateeca sala allahu calayhi wasalam laakiin rukni ka mida keliya ma aha balse waxaa suurtagal ah eh waxaa suurtagal ah qof macsiyad ku kor sugani inuu nebiga jecel yahay sala allahu calayhi wasalam xadiidkii bukhaari ku jiray can rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam waxayna looga sheekaynaya ana rajula kaana yulaqabu ximaaran aw kaana yudcaa ximaara nin baa la odhan jiray ximaar ama loogu yeeri jiray ximaar kaana yashrabu اlkhamra khamrigu cabi jiray ninkaas waa xilligii nebi moxamed salى اllahu عalayhi wasalam fayu'taa bihi ilى الnabiyi fayajliduhu fi اlkhamri salى اllahu عalayh wasalam markaasaa la soo qabtaa dee markaasuu nebigu xoogaa jaydalaayo xadkii ku ogaa fajaladahu daata yawmin maalin maalmaha ka miduu nebigu karbaashay sala allahu calayhi wasalam bisababi shurbi alkhamri khamri waa cabbay awgeed ninkaa la odhan jiray ayo xima ama loogu yeedhi jiray xima ah faqaala rajulun nin baa wuxuu yidhi saxaabadii nebiga ka mida sala allahu calayhi wasalama lacanahu allah lataalamaa utiya bihi rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam allah ha lacnado ninkaa fara badanaa inta lagu soo celcelinaye mar kasta nebiga loo keenaya khamri uu cabbay nin saxaabada ka mid a uu kahday dee muxushooda ou nebiga sala allahu calayhi wasalam khamri wax la cabo nebi lagula hortago ma qurux badne eh muu iska daaya waxaan haddaba markaasaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa talcanuuhum war ha lacnadina ee inahu yuxibu allaha warasuulahu sala allahu calayhi wasalam ilaahay iyo wuxuu jecel yahay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam idan mukhaalafaadka sharciga ah ee bidca iyo munkar iyo macsiyad balehi sugnaanta qofku uu arrimaha uu ku dul sugnaadaa mid ka xayuubinaysa oo u diidaysa maaha inuu nebi maxamed jecel yahay sala allahu calayhi wasalam ilahayna inuu jecel yahay qatar baxrayn ayaa iminka waxaa lagu qabanaya shir weynoo loo bixiyey uhiilinta nebiga sala allahu calayhi wasalam kadib markay qolooyiin gaalo ihii nebiga wax ka sheesheegeen sala allahu alay slam waxaa shirkaa yimid macsiyadaasa ka sheekaynaya hadda fiiri rag dhallinyaroo qaahiro ka yimid way noo warramayaan markaa midi wuxuu yidhi anigu waxaan lahaa buu yidhi site hombage safxaddan electronica ah safxadda ugu weyn ee qaahiraan lahaayee heesaha faafisa heesahan ku takhasusay buu yidhaahdo oo heer waxaan gaadhay buu yidhi inaan internetka ka soo daayo iska daaye dadkan mobilkan ugu diri jiray buu yidhi heesaha si fadhiga isagoo fadhiya iyo isagoo taagan iyo isagoo hurdaba uu bahalka u dhagaysto maalintaanu maqalnay buu yidhi inay qolooyi nebigii wax ka sheegeen sala allahu calayhi wasalam yurub oo dhanna ay isku raacday arrinkaas ayaanu intayadii meesha maamulka haysata shanoon idhi waar hoy meel la fadhiyo maanta hees la kor fadhiyo ma aha eh tollahi nebigiibaa wax lagu yidhi sala allahu calayhi wasalame war bahalka haynu bedelno oo wax kale haynu ku qabanno mid igu hadal iguma soo celin buu yidhi safxaddii dhammeed waxaan u bedelnay buu yidhi safxadda u gargaarka nebiga sala allahu calayhi wasalam shalayna wuxuu ka sheekaynayey arrinka aan kaaga sheekay idan qofku mukhaalafo uu ku kor joogo ha ka niyad jabin hana sii daynin mu'minku waa jawharad qaali ah in yaroo boodha ayaa dul kortay boodhkaas waa in yaroo macsiyada in yaroo shahwada in yaroo shubhada in yaroo bidcada in yaroo waba waxbaa kor saasaarbaya laakiin hoostii jawharkii laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuulullaahi waa laftiyo waa macdankii asalka ah ha isku xoorinoo intaba ha isku tuurinoo ha odhan jawharada iyo waxa yara isdul saaro qashinka gurid ha odhane hayso oo xoogaa boodhka adigu boodhka ka jafo muxaadaray ahayd sheekh mustafa xaaji ismaaciil uu ka jeediyey norway boodhka sideebaynu iskaga jafnaa taa dib u raaca qur-aanku in badan buu inooga sheekeeyey sifooyinka ilaahay jalad qudratuhu wacaduma sha'nuhu walaa ilaaha ilaa hu in badan baanu inooga sheekeeyey sifooyinkii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo sifooyinkii rusushii kaleba oo ka sheekaynta inalooga sheekeeyo tilmaamaha sifooyinka magaca inalooga sheekeeyaa waxay innaga inagu siyaadinaysaa jacayl aynu u qabno arrinka laga sheekaynayo qofku haddaanu garanayninba waxa laga sheekaynayo jacayl miyuu u qaban karaa uma qaban karo sidaa awgeed baa wadaad badawi lo odhan jiray raxmatullaahi calayhi baa wuxuu yidhi wain carafta annasaba alkhatiira wasiirata takun bihim khabiira nasabka nebiga sala allahu calayhi wasalam nasabkii khatartahaa buu yidhi markaad dabageshid iyo siiradiisii udgooneed markaad dabageshid buu yidhi xataa kaannahum bicayni nafsi fi saki waqad laaxat bicayniha alanfusu akhriskaad indhaha ku akriyii buu yidhi ayuunbaa qalbiga isku bedeli jacaylku halkan ayuu degi doonaa ka sheekaynta markaa laga sheekeeyo nebiga sala allahu calayh wasalam iyo tilmaamihiisu jacaylkaagii ayuunbaa kusii ziyaadaya lidalika imaam malik ibnu anas saaxibu lmadhab saaxibu lmuwada'a ninka dhihi wuxuu ku khatimay kitaabkiisaa dheer ee muwada'a la yidhaahdo wuxuu ku khatimay magacyada nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam markaasuu sanadkiisii intuu soo wariyey ayaa wuxuu yidhi aakhir xadiidkii xadiidkii jubayr ibn almucim uu nabigu lahaa sala allahu calayh wasalam ana muxamed wa ana axmed wa ana almaaxi aladii yamxu allahu biya alkufra wa ana alxaashir aladii yaxshuru nnaasu cala qadamihi wa ana alcaaqib ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam muxamed baan ahay dhulka iyo korkaba maxmuud baan ka ahoo waa la imahadiyey axmed baan ahoo waan mahad badan ahoo cid iga mahad ceeb badani ma jirto maaxi baan ahoo anu maaxi baan ahoo an anigu ilaahay igu tirtiruu igu masaxay gaalnimo xaashir baan ahoo dadkoo idili qadamkaygaa la soo xashirin doonaa yowma alqiyaama wa ana alcaaqib cidhibtii baan ahay kii igu dambeeyo nebigama dambeeybi nebigu sala allahu calayhi wasalam tilmaamaha iyo magacyadaas maxay kugu ziyaadini maxay jeclaan aad nebigii aad jeclaatay sala allahu calayhi wasalam halkaasay culamo fara badani ay ka alifeen kutub ay inagu barayaan nebigeenna sala allahu calayhi wasalam oo aali beytkii nebigeenna nagu baraya sala allahu calayhi wasalam oo saxaabadii nebi maxamed nalooga sheekaynaya sala allahu calayhi wasalam si aynu ugu tacalluqno oo aynu u jeclaanno kitaabkii khaliifata bnu khayaad ee uu kaga sheekaynayey siirada iyo uu kaga sheekaynayey saxaabadii radia allahu canhum kitaabu taariikh ee uu kaga sheekaynaya nebigu ee uu kaga sheekaynaya kaatibka qoray saxaabadii nebi maxamed sala allahu calayh wasalam mid mid altabaqaat alkubraa limuxamed ibnu sacd asiira libni isxaaq nasab nasabkii quraysh kitaabka la yidhahdo nasabu quraysh muscab ibnu cabdullaahi ibnu haabit azubayriyi uu qoray iyo jamharatu ansaabi quraysh kutubtaasoo idilo makaatibteenna aad u taalla kaa dambe zubayr ibnu bakaar baa qoray dhammaantood waxay nooga sheekaynayaan sifatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam sifatu saxaabati rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam hadafka laga leeyahayna inay quluubteenni in ay ku tacalluqdo fadaa'ilka nebiga sala allahu calayhi wasalam aad baa inalooga sheekeeyey bal culammadu qaar waxay yidhaahdaan kitaabka ugu wacan ee laga qoro fadlu nabiyi sala allahu calayhi wasalam kitaabu ashifaa fii tacriifi xuquuqi lmustafaa kitaabka shifa shifa waa caafimaadka xuquuqda nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam qaadi ciyaad abilfadl ibni muusa ibni cayaad ibni lqasbaji raxmat ullaahi calayhi uu qoray oo xataa culammadu ay yidhaahdeen lowla shifaa lamaa curifa almustafaa yacni qadarin ay kitaabka ay qadarinayaan saddex jumladood bal afar jumladood waxaan ka soo qaadno wadaadkaasi kitaabka uu qoray weynaynta ay weynayn jireen culammadii hore iyo dadkii naga horreeyey rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam imaam maalik buu ka soo wariyey saaxib almuwaa saaxib almadhab wuxuu yihi raximahu llah imaamku low adraktum maa adraktu lamaa ankartum calaya haddii aad haleeli lahaydeen wixii anigu aan haleelay arrinkan imika aad igu inkiraysaan igumabaad inkiri lahaydeen buu yidhi laqad adraktu waxaan gaadhay oon haleelay buu yidhi jacfar ibna muxamed nin la yidhaahdo wa kaana kaiira ducaabati nin kaftan badan buu ahaa nin dadka markuu la fadhiyo ka qoslin og ayuu ahaa kaana kaiira ducaaba buu ahaa haadaa ninkaa kaiiru ducaabada ee kaftanka badani idaa dukira cindahu haddii agtiisa lasoo hadal qaado rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalam haddii nebiga sala allahu calayhi wasalam lasoo hadal qaado waxaa qarin jiray buu yidhi dhidib ka da'ah ayaa qarin jiray weynayn uu nabiga weynaynaya sala allahu calayhi wasalam wa adraktu waxaan soo gaadhay buu yidhi imaam maalikoon cilmi ka dhigtoon axaadiid ka wariyey muxamed ibna almunkadir nin la yidhaha isna wuxuu ahaa buu yidhi muxamed ibna almunkadir kaana idaa xadaanaa haddii uu nooga xadiid nooga wariyo nabiga sala allahu calayhi wasalama bakaa waa ooyi jiray buu yidhi xataa raximnaahu ilaa aanu nidhaahno sheekhow iska aamus sheekhow iska aamus sheekhow iska aamus aanu isagaaan u baqi jirnay buu yidhi marba hadduu soo hadal qaado nebiga sala allahu calayhi wasalam tilmaamaha nebiga dadkii naga horreeya saxaabadii iyo salafkuba aad buu u fara badnaa ka sheekaynta aynu taa ka sheekayna ayaaba hadafka darsiga maanta ah imaamu maalik laftiisa waxaa laga wariyaa inuu diiday dacas iyo kabo inuu ku xidho madiinada nebiga sala allahu calayhi wasalam weynayn uu weynaynayo madiinada nebiga sala allahu calayhi wasalama maalin maalmaha ka mida ayuu xaggaa iyo caqiiq u kacay baa layidhi imaam maalik ninbaa daba kacay markaasuu axaadiis rasuulka ka mida xadiid ka miduu weydiiyu yihi xadiidkaa wax iiga sheeg buu yidhi markaasuu imaamkii maalik cadhooduu yidhi yaa haadaa man waa ayabuu yidhi kan xadiidka nabiga sala allahu calayhi wasalam waddada igu weywy waddada igu weyweydiinaya muu weyneeya xadiidka nebiga oo xilli majlis cilmi la fadhiyo oo saasoo kale iweydiiyo dhayalsigan uu dhayalsanayaa waa maxay buu yidhi axaadiidta nebigu sal slam meel kasta uu dhigayo ijluduuhu cishiriina jalda buu yidhi qabta oo labaatan jeedal ku dhufta labaatankii jeedal markii lagu dhuftay baa la yidhi ninkaad jeedashay imaam maalikow qaadigii magaaladuu haaba markaasuu soo kaxeeyo gurigiisii uu geeyey markaasuu boqol xadiid u wariyey sanadkiisa imaam maalik radia allahu canhu ilaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam markaasuu qaadigii yidhi boqol jeedal baad igu dhufatid buu yidhi ha iisii kordhaan axaadiidta aad nabiga iga warinaysaa sala allahu calayhi wasalam imaam cumar radia allahu canhu cumar bin khadaab laftiisa sida ay tahay mas-uulka ummadda nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam mas-uul ka noqda haba yaraado waxa uu masuuli mas-uuliyada uu sidaa haba yaraato qof kasta buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam ummaddayda mas-uul ka noqda haba yaraada mas-uuliyaddaas intay doonto ha ahaatee oo aan mas-uuliyaddaa xaqeeda marinin jannada carafteeda ma uriyo buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam baqid uu cumar binkhadaab xadiistaa iyo kuwo la mida uu ka baqi buu habeenkii madiine warwareegi jiray yaa gaajoonaya yaa baqaya yaa waxba haysan yaa saboolah yaa kollow si dadban u sheekaysanayoo ashtako dhexdooda ka sheekaysanaya ila isagaa ummadda u amiiraha leeda meelaha isaga oo marmaraya laga yaabaa iminka in la yidhaahdo waxaan laga sheekayn waa iska khayaalo wax dhici kara maxay toolay ma aha laakiin saasay ahaayeen dadkii hore isaga oo marayaa wuxuu arkay u dhagaystay baa layidhi ruux dumaroo da'ah oo laba bayt laba bayt oo gabay ah tix gabay ah dheh tix ah tix gabay ah ku celcelinaysa markaasuu iska dhagaystay cumar bin khadaab ruuxaa dumarku waxay lahayd baa la yidhi calaa muxamadin salaatu labraari sallaa calayhi ayibuuna alakhyaar qad kunta qawaaman bakaa'a alasxaari yaa layta shacrii waalmanaayaa atwaaru hal tajmacannii waxabiibiya daaru nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam salaada dadka baariga ahi korkii ha ahaato dadka tayibiinta ee khayrka badan salaadoodu nebi maxamed korkii ha ahaato sal slam laqad kunta waxaad ahayd qawaaman mid habeenkii istaag badan bakaa'a alasxaari habeenka gabalkiisa dambena oohin badan yaa layta shacrii waalmanaayaa atwaaru way shallaynaysaayoo waatan geeri iga kaxaysay bay leedahay hal tajmacannii wa xabiibiya daaru talow bay tidhi aniga iyo xabiibkaygii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam talow guri mana kulmin doonaa waa jannada ayay u jeedaa nebiga sala allahu calayhi wasalam fajalasa cumarun yabkii baabahaa xataa adana almu'adin cumar bin khadaab albaabkeedii buu iska hor fadhiistayba islaantii daadahay ilaa salaaddii subax loo eedaamayey halkaasuu cumar bin khadaab ka ooyayey hilowga ruuxaa dumarka ah ku jirta ee da'da ah ee xasuusanaysa xabiibkeedii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalama waa dareen la rabo inuu inuu ina galo allah subxaanahu wa tacaalaana arrintaa waa weyneeyo waa sheegay يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إلى آخر الآيات جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه سكن وحى نبي آدب أجعل جرير bal wuu soo dhowan jiray nebigu sala allahu calayh wasalam jariir markuu arko jariiro ii soo dhowow buu odhan jiray wuxuu yidhi jariiri saacadihii nebiga aan arkay buu yidhi ama daqiiqadihii nebi maxamed ishaydu sala allahu calayhi wasalam ay aragtay axabbu ilaya min cumrii saacadahaasa cumrigaygo dhan aan ugu jeclahay buuyidhi walawadidtu an tasdaada allah waxaan jeclaysan lahaa buu yidhi saacadahaasi inay bataan wawalu maa ra'aytu minhu khaatama nubuwa waxay ugu horeeyeen nebiga aan ka arkaynay wuxuu ahaa buu yidhi khatmigii nebinimada lagu khatimee labadiisa garabe shariifkaa sal slam dhexdiisa ku yaalay walow su'iltu haddaad maanta i weydiisaan buu yidhi an asifa wajhahu inaan idiin tilmaamo wejiga nebiga sala allahu calayhi wasalam ma statactu an asifah kari maayo buu yidhi inaan idiin tilmaamo haybad ay ka haybadaysan jireen nebiga sala allahu calayhi wasalam indhahoodaba kamay buuxsan jirin wejiga nebiga sala allahu calayhi wasalam wa kaana alxasan ibnu caliy sibtu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam xasan waa xasan iyo xuseyn ibni cali bn abi aalibeh wuxuu ku odhan jiray abtigii hind ibna abi uhaala sif lii rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga iga sheekeeyo nebiga tilmaamtiisa waxa iga sii buu odhan jiray markaasuu khaalku ku odhan jiray waa in yar bay ishayduba nebiga ku dhacday sala allahu calayhi wasalam haybad iyo waqaar aanu u hayno kuma tilmaami karayo siduu nebigu ahaa sala allahu calayhi wasalam khubayb ibnu cadiy saddex nin ay soo qabteen buu ahaa qorayshi ay soo qabatay dagaalkii beder kadib oo midi wuu cararay midna way dileen way soo qabteenoo khubayb waxay damceen maalin cidlaah inay banka qurayshi ula baxdo kadibna way u kulansadeenoo dhammaantood bay damceen inay halkaa ku dilaan geed baa meel baa loox baa lagu xidhayo saasoo kale sufyaan baa u dhuunto u tegey khubayba wuxuu yidhi isku reer ma nihin qabiilkaa reer ansaar baa tahay adigu meelaha adhankaa degan nebi maxamedna sala allahu calayhi wasalam moxamed ibni cabdillaahi buu isagu yidhi annagaa isku reeroo reer quraysh miydi ninkaanu ishaynaana waa isaga idinka ma aha maantana waa adiga looxaa saaranoo khatar baad ku jirtaa korka in lagaa gooyaba adiga laftaadaba ma jeclaan lahay buu yidhi khubaybow inaad gurigaagii iska hurudid furaash qabow biyo qabowna aad iska cabbaysid meeshan imika aad adigu suran tahayna uu moxamed ibni cabdillaahi submaan lahaa markaasaa waxa uu ku yidhi inaad halkan subdhaan iska daaye eh meesha uu joogo imika oo madiine ah sala allahu calayhi wasalama inay qodaxi ku muddo ma jeclaan lahayn buu ayuu yidhi khubay tacalluq noocaas ah ayay ku tacalluqeen waa kii ducadii adkayd intuu dhammaantood isugu yeedh allahuma axsihim cadada walaa tuqaadir minhum axada ducadii habaarkii adkaa waa kii maxatoley ku riduu sufyaani gadaal markuu soo muslimay odhan jiray naxdin baa iga qabata ducadii berigii habaarkii berigii khubay tacalluq noo noocaas ah ayay nbiguay ugu xidhnaayeen nebiga sala allahu calayhi wasalam faatima haddaynu ragga ka sheekayna dumarkuna saw xaqooda inay qaataan maaho laga sheekeey iyagana say nebigu u jeclaayeen sala allahu calayhi wasalam ilaan ummad waxaynu nahay labadaa baal ku duuraysa eh faatimatu binti yaziid ibn faatimatu binti yaziid ibni sakan maalintii uxud waxaa laga dilay oo ka istishhaaday odayeedii zawjkeedii aabbaheed inankii ay dhashay walaalkeed adeerkeed in adeerkeed lix ilaa toddobaa la tiriya ayaa faadimo maalintaa ka istishaaday soo arrin adag ma aha markii arrintaa dhacday qaswad uxud lagu kala tegey ayay saxaabadu nebigii sala allahu calayhi wasalam xaggiisa u carareen markii nebiguna dhaawacmay sala allahu calayhi wasalam dharaarta markaasay faadimo soo carartay iyada oo lixdaa qofee ka dhintay ilowday oo dhagay jalaq u dhigaynin nebi maxamed utusabay tiri sala allahu alayhi wasalam sala allahu calayhi wasalam biabii wa ummi huwa yaa rasuula allah markaasaa rag badan baa meesha joogoo la yar meel rag joogaan dumarku waa tan laga yareen suwa markaasuu nebigu halkaa ka jaleecday sala allahu calayhi wasalam faatimo la yar celcelinayo soo daaya soo daaya ayuu nebigu sala allahu calayh wasalam markaasay nebi ku tidhi mar uun wejigaaga itus rasuul allah sala allahu calayhi wasalam adig maya caafimaad qabtaa bay ku tii markaasuu yidhi ha waa fiicanahay buu ku yidhi faatima waanan maqlay buu ku yidhi masaabka ku haleelay iyo inta kaa istishhaaday markaasaa kelmaddeedii tidhi kullu lmasaa'ibi bacdaka jalalun yaa rasuula allahi musiibo kastoo igu dhacdoon adig ku haleelin ku haleelinin waxba maaha bay ku tiri rasul allah sala allahu calayhi wasalam adiguun maya caafimaad qabta saasay nebigu maxamed sala allahu calayhi wasalam ay ugu xidhnaayeen camr ibna usayrim ibna haabit ibna wuqaysh ibna sakan in aad maqasheen ma garanaysaa intuu nebiga u yimi sala allah alay sl timir yar cunaya uu yidhi haddaan dagaal kaa galo qolooyinkaasi ay dilaan maxaan leeyahay uu ku yidhi nebigu jannaad leedahay yaa iska daadiye meeshii galee la dilay ee loo sheegay la yidhi ninkii waa socday ee uu yidhi ahuwa huwa ninkuma isagiiba ee la yidhi waa isaga ee uu yidhi camila qaliilan wa kasaba kaiiran wax in yaro camaluu la yimid khayr badanna wuu la kulmay oo goobta ayaa dagaaluunbuu galay khalaas hawlaha adogeeda lagaaga sheekeeyey xuralmhibu waa ninkan weeyaan camr bna usayrin baa la odhan jiray isagoo dhaawaco markaa goobtii dagaalka ku dhaawacsan ayaa waxaa u yimid nin ay tol ahaayeenoo maxmuud ibnu rabiic la odhan jiray markaasuu ku yidhi sidee baa tahay xaalkaaga ka war waana dhulka yaallo sii socda markaasuu yidhi waree reernimaad igu timid ood igu igu tooyanaysaa saasoo kale aad igu een xaalkaygu siduu yahay aad ii weydiinaysaa mise wuxuu yidhi ragbatan fi lislaami mise islaamkii baad igu xiriirinaysaa buu yidhi maxaad iigu timid ilaa intaasoo noo dhaawacaa meesha yaallo eh maxaad ana iga soo doontay buu yidhi batolnimaad igu timid yaa shabaab yaa shabaab ha maxaad iigu timid buu yidhi baasha ma diintii naga dhaxaysa baad u hiilinaysaa mise si yaroo kale harkaheenni kale faraha badnaa ayaad igu xidhiirinaysaa buu yidhi markaasuu yidhi may wallaahi ragbatan fi lislaami islaamkaasaan doonayaabu islaam baan kuugu xiriiriyey aqri rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam salaami buu yidhi oodaan igu tago nebiga igu salaam buu yidhi sala allahu alayhi wasalam intaasi saxaabadii nebigay ahaayeen sala allahu alayhi wasalam hawl badan iyo juhdi badanna galay atbaacdii ka dambaysayna sidaanba iyaguna sameeyeen cilmigii nebigay qaadeen hawshii nebigay qaadeen sala allahu alayhi wasalam jihaadkiibay maxay toolay galeen islaamkii waxay gaarsiiyeen intii iyaguna maxay toolay ka dambaysay ummaddu khiyaarkoodu sidaaunbay iskaga dhexli jireen cid waliba in ay qaado jacaylka iyo kalkacaylka nebiga loo haya sala allahu calayhi wasalam gadaal baan ka sheegi doonaa inaanay afka keliya inaanay maxay toolay inaanay inaga noqonine oo taabiciyiintii iyo taabicu taabiciyiintii inay axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam ah in ay dhegaystaan oo ay saxaan oo ay hufaan ooy beenaalayaasha ka ilaaliyaan rixlad soddon sanno kor u dhaaftay bay galeen ma reernimaad iigu timid ood igu igu toyanaysaa saasoo kale aad igu een xaalkaygu siduu yahay aad ii weydiinaysaa mise wuxuu yidhi ragbatan fi lislaami mise islaamkii baad igu xidhiirinaysaa buu yidhi maxaad iigu timid ilaa intaasoo noo dhaawaca meesha yaallo eh maxaad ana iga soo doontay buu yidhi batolnimaad igu timid yaa shabaab yaa shabaab ha maxaad iigu timid buu yidhi baasha ma diintii naga dhaxaysa baad u hiilinaysaa mise si yaroo kale harkaheenni kale faraha badnaa ayaad igu xidhiirinaysaa buu yidhi markaasuu yidhi may wallaahi ragbatan fi lislaami islaamkaasaan doonayaa buu islaam baan kuugu xidhiiriyey aqri rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam salaami buu yidhi oodaan igu tago nebiga igu salaam buu yidhi sala allahu calayhi wasalam intaasi saxaabadii nebigay ahaayeen sala allahu calayhi wasalam hawl badan iyo juhdi badanna galay atbaacdii ka dambaysayna sidaanba iyaguna sameeyeen cilmigii nebigay qaadeen hawshii nebigay qaadeen sala allahu calayhi wasalam jihaadkiibay maxay toolay galeen islaamkii waxay gaarsiiyeen intii iyaguna maxay toolay ka dambaysay ummaddu khiyaarkoodu sidaaunbay iskaga dhexli jireen cid waliba in ay qaado jacaylka iyo kalkacaylka nebiga loo haya sala allahu calayhi wasalam gadaal baan ka sheegi doonaa inaanay afka keliya inaanay maxay toolay inaanay inaga noqonine oo taabiciyiintii iyo taabicu taabiciyiintii inay axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam ah in ay dhegaystaan oo ay saxaan oo ay hufaan ooy beenaalayaasha ka ilaaliyaan rixlad soddon sanno kor u dhaaftay bay galeen axmed ibnu xambal imaamu ahli sunna toddobi iyo soddon sanno ayuu cilmilxadiid u dalbanayey nebi maxamed wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam uu marba meel u wareegayu marba meel u tegayay waxaa la rafiiq ahaa yaxya bnu maciin ayaa toddobiyo soddonkaa sannaba nebi maxamed wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam inay ilaaliyaan si uu inoogu yimaado khabtan tariyan siduu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam imaam moxamed ibna ismaaciil ibna albukhaari ibnu bardasbah ayaa ka yimid bukhaara waxa uu rabaa inuu yimaado yaman yamantan agteedna sanca inuu yimaado sheekh cabdirasaaq sancaani inuu u yimaado oraa imaam muxadis ahaayoo warqad haysan jiray ay ugu yaallaan dhowr boqoloo xadiisi ay ugu yaallaan markuu maka yimid baa lagu yidhi sheekhow wadaadkaad u socotaaba waa geeriyooday markaasuu maka ka noqdou dib ugu noqdo meeshii uu ka yimid markuu baqdaad iyo meelahaa sii marayo ayaa la yidhi wadaadkii weli waa nool yahay aad baxeetolay aad u socotay markaasuu dib haddana u soo noqday in wadaadka un in yaro axaadiioo musnad ah inuu ka soo qaado nebiga sala allahu calayhi wasalam safar noocaasa oo mutcab ah oo dheer ah ayay maxaytolay geli jireen yaxya bnu maciinka aynu ka sheekaynay xayatulwaadi amiiru lmu'miniina fi lxadiid baa la yidhaa baxru min albuxuur weeyi ayaa waxa uu ku tamaniyi jiray oo uu jeclaa inuu madiine ku geeriyoodo madiinada rasuulka sala allahu calayhi wasalam se walaalba markuma tamanino markaynu hagga ayaa xajka iyo meelahaa tagnay iyo cumrada ilaahayow kollay toolo ajal waa qoran yahaye hawsha halkan uu kusoo gebagabe rabbow jallad qudratuk waa hididiilo uu qofku meel uu nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam inuu joogo waa shay caali ah yaxya bnu maciin intuu dalbanayay axaadiista nebiga ayay ardaydiisu ka maqli jireen ilaahow madiine igu dil روضة وتقال الروضة ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة روضة إلى قد البو يحيى بن معين كو تمني جرو كو كو ان تمني جري وحكلو تمني جري ها إلا وما يرو looxyadii nebi maxamed lagu meedhay sala allahu calayhi wasalama himo dheera meesha uu ninkaasi shiishayo baleega ilaahay wuxuu qadaray baa la yidhi sidaa uu inoogu qoran kitaabka siyar aclaami nubalaa inuu yaxya bnu maciin inuu ku geeriyooday maa bayna qabri rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam iyo mimbarkiisii rawdadii inuu ku geeriyooday khaasinkii xujrada nabiga ilaalinayba sala allahu calayhi wasalam naqli jiray yaxya bnu maciin wuxuu ku tamanihi jiray looxyadii nabiga lagu dhaqay sala allahu calayh wasalam intuu soo saaray aa yaxya bnu maciin lagu meeray laguna aasay madiinadii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam dareenna kugu jiraa laabta wax ma ka dareentay ma gubatay allow raggaa iga dhig ma noqotay nebigaaga u hiili sala allahu calayhi wasalam carabka yaanu kaa noqonayo dhegyooro wanaagsan oo aad dhegaysatay cumri buu dhiibay yaxya bnu maciin cumrigiis iyo idin ayuu dhiibay abu daa'uud ibnu sajistiyaani saaxibka sunan abu daa'uud leh oo ummaddii axaadiista saa ugu akhrinayo sanad iyo matniba leh ayaana reer kharasaan intuu soo carray buu yidhi sheekhow carabkaaga soo saar markaasuu soo saaray markaasuu carabkiisa dhunkaday carab uu axaadiista nebi maxamed saas uga da'ayso carab la dhunkada maxay tole waayahay tacalluqan birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam xidhnaan ay ku xidhan yihiin nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo ciddii nebi maxamed u hiilisa sala allahu calayhi wasalamna sunnadiisa iyo diintiisaba maxay toolay qaada kadaalika waxay saxaabadii iyo taabiciintiiba ilaalin jireen wax allaala wixii cilaaqala lahaa nebiga sala allahu calayhi wasalam aali beytkiisa way ilaalin jireen nebigu sala allahu calayhi wasalam aad bay u jeclaayeen cilmigay ka qaadan jireen manaasishooda ayay dejin jireen bal markuu nebigu geeriyoy sala allahu calayhi wasalama waa kii abuubakar intuu cumar u yimid xilligii khilaafadii abuubakar ku yidhi cumarow inakeen buu yidhi haynu soo ziyaaranno umma aymane nebiga aad u ziyaaran jiray umma ayman sala allahu calayhi wasalama inakeen buu yidhi umma ayman haynu u tagne labadoodii baa israaco umma ayman bay soo ziyaarteen markay umma ayman ay aragtay abaabakr asidiiq iyo cumar bn alkhadaab alfaaruuq ayay ilini ka soo ka da'day ummu ayman oo waxay xasuusatay labadaasi had iyo jeer inay la socon jireen ayo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo waa kii saxaabigii wariye yidhi in badan baan maqlay nebiga oo leh kharajtu ana wa abaabakar wa cumar dakhaltu ana wa abaabakar wa cumar ummu ayman markay aragtay labadoodii oo keligood socda ayay illini ka daada'day markaasay yidhahdeen maxaad la ooyaysaa ummu aymaney miyaanad ogayn hee ilaahay agtiisa waxaa nebi maxamed u yaallaa inuu ka khayr badan yahay waxa adduunka u yaalla waan ogahay bay tihi arrintaasi hase ahaatee waxa iga oohinaya bay tidhi waxyigii samada ka soo degi jiree nebi maxamed qalbigiisa degi jiray sala allahu calayhi wasalam mar dambe inaanu soo degaynin ummu ayman markaa waxay ooyaysaa sharcigii ilaahay subxaanahu wa tacaala soo degi jiray ee xalaal iyo xaaraan lahaa waajib iyo manduub lahaa sunno iyo makruuh lahaa mustaxabi lahaa mar dambe inaanu inaanu soo degaynin innagiina waxaa inalooga taagnaayaay waarba intii soo degtay un haynu fulino umu aymanna waxayna ooyaysaa samadii in la xidhay korka oonu waxii dambe soo daadegaynin ayay yo ilmaynaysaayoo khayrkii xagga alla inaanu inagu soo degaynin ummatulislaamna maanta waxaa looga taaglaayahay intaad haysataan ee nebiga idinka timid sala allahu calayhi wasalam fuliya jacaylkaa nabiga sala allahu calayhi wasalam mu'miniintu ay jecel yihiin innaga inoo taallaa siday taabiciintii iyo taabicu taabiciyiintii iyo saxaabadii ay u qaadeen innaguna inaynu u qaadno genereeshanada iyo faca inaga dambeeya inaynu gaadhsiinno arrintaas iyada oo qati ahoo sunniyoon bidci lahayn bimacnaa inaynu axaadiistii nabiga ka qaadanno marka sala allahu calayhi wasalam oo halkaa marka la marayo ee jacaylkaa nabiga sala allahu calayhi wasalam de inaan loo soo dudusin oonay la janjeersamin oon xadka laga xadka aan laga bixina la jeclaado siduu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam ii jeclaada laa tutruunii kamaa atrat innasaara ciisa bna maryama ha i buunbuuninina oo darajo ilaahnimada ha i gaadhsiinina sida reer bani nasaaraa ay nebi ciise nebinimadii uga saareenoo ilaahnimo ay ula kaceene dhaha buu yidhi addoonkii ilaahay oo rasuul alla ah baan ahay buu nebigu sala allahu calayh wasalam marka maxabaddeennuna waa inay muxabad sharciyaysan oo jidka haysata oon meelaha u yar talaalaxaynin waa inay maxay toolay ay noqotaa oo aynu sidii ay saxaabadu ay ku jeclaayeen aynu ku jeclaana oo aynanu jacaylkaasi uu noqon uun shay aynu tamaninayno oo aynu laabta aynu ka jecelnahay ama hadallo iyo odhaahyo aan sanad iyo asal aan lahayn ama sheegasho aan macno badan lahayn amabase aynanu inagu abuuranin waxaanu nebigu odhanin sala allahu calayhi wasalama oynanu diin ka dhiganin waxaanu nebigu odhanin sala allahu calayhi wasalama jacayl miyay taasi tahay ma aha oo aynu qaadano xadiidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam inna kadiban calaya laysa kakadibin cala axadin faman kadaba calaya mutacammidan falyatabawa maqcadahu min annaar war aniga oo laygu been abuurtaa lama mid aha buu yidhi cid kale oo lagu been abuurto qofka igu been abuurto buu yidhi ula kac isagoo oo og waxaasi asal iyo raad iyo baal inaanay diinta inaanay ku lahayn maqcadkuu naarta ka geli lahaa waa u diyaar isdiyaariyay buu nebigu sala allahu calayhi wasalam ka warrama haddaba ikhwatii fillah innagoo nebiga jecel sala allahu calayhi wasalam oo saasoo kale ah hadday xaggaa iyo naar inoola kacdo isagoo khasaaro adduunya aakhiraba maxay toolay ma aha idan inaynu ku iltisaamno wixii soo ina soo gaadhay ee saxda ah inaynu ku jeclaano nabigeena sala allahu calayhi wasalam taasaa diinta islaamka sharaf maxay toolay u ah intaa haddaan kaga baxo dabcan waxyaabaha kale sii adkaynaya jacaylka nebiga sal slam waxaa ka mid a inaynu sunnadiisii akrisanno oo mustaxiil weeyi qof inuu yidhahdo nebigii waan jecelay sala allahu calayh wasalam isagoon saxiix albukhaari akhrisan ama saxiix muslim akhrisan ama muwaطa malik akhriyin ama musnad axmed wax ka akhriyin ama axaadiistii soo aroortay aan akhrisanayno indhihiisa aan ku nagaadinaynin waxbaba aan ka ogaynin ma aha inaynu kaga kaaftoonno axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam hadallo dad kale maxay tolay ma aha idan maxabada nebigu sala allahu calayhi wasalam waa inaynu sunankiisii barana oo sheekadiisii inalooga sheekeeyaa oon kutubta usuusha iyo maraajicda ah aynu dib maxay tolay aynu ugu laabanaa shamaaisha nebiga sala allahu calayh wasalam aada buu kutub badan uga sheekaysay shamaaisha waxaa looga jeedaa marka sifooyinkiisa iyo khisaalkii nebiga sala allahu calayh wasalam uu lahaa wax kastoo nebiga laga soo wariyey nebiga sala allahu calayhi wasalam awsaaftii dhaqameed iyo awsaaftii siduu ilaahay u abuurayba nebigu sala allahu calayhi wasalam intaba waxaa la yidhaahdaa shamaa'il ayaa la kutub dhan baa markaa laga qoraa markaa akhlaaqdii nebiga sidqigiisa runtiisa geesinimadiisa hanaankiciisa deeqsinimadiisa tawaaduciisa dulqaadkiisa intaasoo dhan waa shamaa'il waxaa kaloo laga sheekeeya shamaa'ilka qaabkuu nebigu ahaa sala allahu calayhi wasalam dherarkiisa sankiisii timihii nebiga garhkii nebiga sala allahu calayhi wasalama labadiisa mankabayn intay leekaayeen shafkiisa iyo calooshiisu inay sinaayeen nebiga sala allahu calayhi wasalam intaasoo dhan kutubta ayaa inooga sheekaynaysa intaasoo dhan maxay kugu sii siyaadinaysaa jacayl nebigii sala allahu calayhi wasalam aad labadaaba waxaa la ysku yidhaahdaa shamaa'il labadaba muxadisiintu way ka sheekeeyaan tan iyada khuluqiga ah qur-aanka inagaga filan qur-aanku ilaahay inooga sheekeeya nuun waalqalami wamaa yasturuun maa anta binicmati rabbika bimajnuun waina laka laajran hayra mamnuun wainaka lacalaa khuluqin cadiim waa shamaa'il min shamaa'ilka nebiga sala allahu alla akhlaaq akhlaaq weyn ayaad leedahay hooyadan caaisha weydiiyey radia allahu canhu kayfa kaana khuluqu nabiyi sala allahu alay slam nebigu sidee buu aha sala allahu alay wasalam markaasay tihi kaana khuluquhu lqur'aan qur'aan socda buu nebigu aha sala allahu calayhi wasalam wاduxaa wاleyli ida sajaa ma wadacaka rabuka wma qalaa walalaakhiratu khayru laka min alأuulى walasawfa yucطiika rabuka fatardaa aakhirana halkaasuu ilaahay la maray alam nashrax laka sadrak wwadacnaa canka wisrak aladii anqada dahrak warafacna laka dikrak abu dhari baa la yidhi waa maxay warafacnaa laka dikrako qaala idaa dukirtu dukirta maci laa ilaaha ila allah maxaa la lamaana محمد رسول الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا يا آيات شيخ من أبوتكي محمد رسول الله من أحاديث النبي وحكم صلى الله عليه وسلم كشف كينة الشمائل كيس يخلق النبي نبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا qof hadal xun ku hadla ma ahayn waa kii maalin nebigu sala allahu calayhi wasalam isagoo maalin hooyadeen caaisho la fadhiya radia allaahu canha ayaa yahuudi soo agmartay markaasay yidhahdeen assaamu calayki way u qarinayaani moogta waxaan waxaan weligu saaman bay ahaayeen dhani maagtani waxaan iminka hamoodin ilaa berigaas ay soo socotay assaamu calayki yacni waa geeri oo go-oo dhimo wax noocaas oo kale ah markaasay hooyadan caash arrinkii uqaadan u adkaysan kari weydo geeri iyo hoog iyo dhibaataba idinka korkiin ha ahaatobay ku tiri markaasuu nabigu yeedhu ku yidhi kaale caaisha la iima soo dirin buu yidhi faaxish hadal xun ku hadle ma ihi mutafaxishna ma ihi buu yidhi sakhaaban ma ihi buu yidhi fil aswaaq qofka dadkaa waddooyin ka qaylqayliya ma ihi buu yidhi walaa walaa ujzi sayi'ata bisayi'a xumaantana xumaan kuma celiya buu yidhi walaakinii acfuu waasfax yaa caaisha waan cafiyaa waanan maxaytoolay waana dhaafaa buu ku yidhi marka hooyadan caaisha waxaa qaaday dareenkii see nabiga sala alla slam wa dakanina qaaday reer dhanmaak iminka waynaga ugu wada shubnay inta muslinee wax ka tiri fiiri intaas waa awsaaftii nabigeena sala allahu alayhi wasalam iyo nebigu siduu ahaa sala allahu alayhi wasalam amaa jaanibka xayaaga xishoodka كان أشد حياء من العذراء في خدرها إنان قريدي جوكتا أن ولي ولي إنان أح حشوتك أي حشوت أي ضبطه مثل لم يذهب النبي حشوت جري بين هذا صلى الله عليه وسلم قبل مذو أضونا أتمادا جاريا يرى gacantay ku dhegtaa nabiga sala allahu calayhi wasalam way jiidataa way kaxaysataa nabiga sala allahu calayhi wasalam nasiidaa ma yidhaahdo akeed loo wadaaye wuu la socdaa wuu la socdaa sala allahu calayhi wasalam ilaa inta iyadu ay ka dhammaysanayso danteeda markay sii daysa ka bogoto gabadh ayay iska tagtaa waa iska soo noqdaa nabigu sala allahu calayhi wasalam hada rasuul llahi sala allahu alayh wasalam bal kuwan maanta jooga bal albaabkooda inaad gacan qabatin iska dhaafay bal albaabkoodun ugu gal sagaal iyo sagaashan hubsita kaa soo horeeya wayaatiihi lacraabi reer mihi baa ugu imanaya nabiga sala allahu calayhi wasalam nin reer mihiyo hadal adag oo jirfiya nabigu u imanaya sala allahu calayhi wasalam markaasuu ka odhanayaa yaa muxamed acطinii min maali illahi aladii cindaka falaysa huwa maaluka walaa maalu abika wa ummika war yaa muxamedow maalkan xoolahan na sii kii aabbaha iyo hooyadaa ma ahe saxaabada cadhoonaya markaasuu odhanayaa daaya intuu kaxeeyo gurahaba galo ayuu siinaya raali ma tahay maya ii kordhi wuu ugu celinaya ma dharagtay weli wuu ugu celinaya markuu bogga u buuxiyo ayuu odhanaya haye ma qanacday markaasuu yidhi ha markaasuu odhanaya markaad soo gashay hadal yaroo saxaabadii ka cadhaysiiyey baa tiriye waxaan ka baqayaa geeridayda kadib inay isnacdaane laba saxaabaa tihiina quluubtooduu dhowraya inaad isnacdaan baan diidayaaye orodoo wax wanaagsan dheh intuu u tagay buu ku yidhi ina muxameda yucطi caطaءa man laa yakhsha اlfaqr muxamed wuxuu bixinayaa hantiduu bixinayaaba waxaad moodaa buu yidhi mid aan saboolnimaba aan ka baqaynin allahuma arxamnii wamuxamada walaa tarxam macana axada aniyo moxamed rabbow dembigeega dhaaf cid kale ha ku darin markaasuu yidhi yaa haadaa laqad dayaqta waasicaa naxariistii ilaahay ballaaneed baad soo aruurisay saasuu nebigu dadka uga tacaamuli jiray sala allahu calayhi wasalam waddadaa aad maraysaan buu maray isaga oo socda midbaa halkaa nebiga ku dhegay sala allahu calayhi wasalam markaasuu soo gundiyey nebiga sala allahu calayhi wasalam maradii uu xidhnaabaa nebiga qoortiisa shariifka ah calaamaday isaga casaan ka muuqday midabkiisuna kaana axmaran mushraban bixumratin caddaan casaan guduud ku jira buu midabku ahaa nebigu sala allahu calayhi wasalam kaiira lixya lixyo weyn garh weyn kafta oo adag anas baa yidhi nebigu inuu wax akrinayo salaadda waxaan ku garan jiray buu yidhi salaadda siriga ah garhka nebigaa dhaqdhaqaaqi jiray buu yidhi hoostaan ka eegi jiray buu yidhi sala allahu calayhi wasalam sunnatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam fiili intuu soo gundhiye uu qabtay buu yidhi dayntii iyo amaahday aan kugu lahaa nasii adiga iyo reerkaad ka dhalatay reer bani cabdulmanaaf duul waxaad tihiin waxa laydiin dhiibto aan la idinku imanina inakum qawmun muql cumar bn khaaab baa yidhi yaa rasuula allahi wallaahi laqad naafaqa munaafaqan sidan kuula hadlaya igu daa markaasuu nebigu intuu cumar la hadlay buu ku yidhi yaa cumaru murhu bixusni alabi wa murnii bixusni اlada faina lisaaxibi اlxaqi lawcataa cumarow ha ku wayraxi ninka ah isagana waxaad tidhaahdaa waar xaqaaga si wacan qofka u weydiiso waxaygiisii dhade ku qaylqay aabbihii iyo reerkiisa reer bani cabdimanaaf maxaa kaa galay ilan muxamed ibni cabdullaahi sala allahu calayh wasalam ba waa kaaga maqan yihiin reer bani cabdimanaaf anigana waxaad igu amarta abuu yidhi cumarow dee waxaa la igu leeyahay si wacan inaan iskaga bixiyo fa ina saaxiba alxaqi lawca qofka xaq ka maqan yahay buu yidhi kar iyo kulayl baa laabtiisa ku jira shuf rasuul lahi sal allahu alayh wasalam siduu inku ugu deeqahayo rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam gurigiisa marka uu joogo hadda eeg hadda ragow hadda bal tan fiiriya nebigu markuu gurigiisa joogo sala allahu alayhi wasalam muxuu qaban jiray kaana yaksifu naclahu sandalkiisu hadduu go-o wuu tolan jiray kabtiisu hadday goobo kaana yaksifu naclahu wa yukhayitu thawbahu maradiisu hadday meel ka dilaacdana isaga ayaa tolan jiray wa yuqiimu baytahu riwaayaddii kale waxay tidhi wayaqumu baytahu wuu hee wuu fiiqi jiray riwaayo kalena wuu xaaqi jiray fiiri saasuu nebi maxamed guu samayn jiray sala allahu alayhi wasalam arrinna waynu iskala weynahay wey raggu iyo aanay samayno hawl dumar baa la yidhaahdaa nebi maxamed oo iga fadli badan oo kaa fadli badan waa samayn jiray sala allahu calayhi wasalam marka salaadda la eedaamana caasha waxay tidhi wuxuuna agmari jiray waxaabad moodaabay tihi inaanuna aqoonin annaguna isagaanuna aqoonin diin iyo dacwad markay timaado ahlan wasahlan laakiin inta gurigaaga aad fadhiid nebi maxamed kaga dagay sala allahu calayhi wasalam gurigaaga fiiq hagaajiso sariirtaada goglo dharkaaga kaawadayso wax dhibaato miyay kugu tahay arrintaa waa diideen saad isoo egteen baan ka garanaya wa min shiddati tawaaducihi sala allahu calayhi wasalam sida uu nebigu sala allahu alay tawaaduciisa iyo sida uu nebigu dhulka isku dhigi jiray sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku seexan jiray darin xasiir fayabqaa aharuhu fii duluucihi markaasuu cumar bn alkhadaab arkay radia allahu canhu wa ardaah dalciga nebiga halkan dalciga nebiga sala allahu calayhi wasalam oo xasiirkii uu ku seexday uu calaamadeeyey markaasuu rasuul alla wadaanu furaash kuu dhigna ka war ama xasiirkan aanu iskugu kaa iskugu kaa laabno iskugu kaa laabno inamaa ana cabdullaahi wa rasuuluhu buyuu nebigu sala allahu calayhi wasalam nebigu sala allahu calayhi wasalam dadka buu ku ziyaaran jiray xataa haddaanay muslimiin ahayn xadiidkii bukhaari ku jiray waa kii nebigu ziyaartay sala allahu calayhi wasalam tifli yahuudiyo buka wuxuu u tegay isagoo oy naftu ka sii baxayso ilmahaa yaree tifliga ah markaasuu ku yidhi nebigu sala allahu alay waslam qul laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuuluullah laa ilaha illa allah muxamadun rasuulullah dheh ilmihii yaraabaa aabbihii eegay marna nebiguu eegaa sala allahu calayhi wasalam marna aabbihiyo yahuudiyuu eegaa laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah dhehna waa la leeyahay waa yahuudiye markaasuu ku yidhi odaygii aic abalqaasim maqal oo aic abalqaasim wuxuu ku leeyahay faaslama halkaasuu ilmihii yaraa ku muslimay fakharaja nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebiga sala allahu alayhi wasalam ka soo baxay gurigii isaga oo leh alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar ilaahow adaa mahad leh inaad naftaa naar aada maxaytolay aad ka aad ka badbaadisay allah waa kii yidhi nebigu sala allahu alayhi wasalam low duciitu ilaa kiraacin aw diraacin la ajabtu kiraac waa ish kiraac soomaali ah baaki mijaha ha ish mijaha oo maraq laga samey waxaas oo kale ah haddii laga sameeyo la iigu yeedho buu yidhi waan tegi lahaa buy nebigu sala allahu alayhi wasalam bimacnaa carabtu carabtan baadiyaha iyo jasiiradu ma cunaan oo hilibka sideenoo kale kala qaybsadaano ragna meel bay cunaan dumarku wax saas oo kale ah markaa nebigu wuxuu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam mushkilad maaha qofka aniga ii yeedhaya qofka i cazumaya iyo wuxuu karinayo wamaa ana min almutakalifiin أي مؤمن لا إله إلا الله محمد رسول الله له يعزم أبو نبي ليه وأن أتبي وأن أنبي صلى الله عليه وسلم وأن آذي بنبي صلى الله عليه وسلم عيالك يا ريال رحيم بو نبي بوها صلى الله عليه وسلم أنا بو مدة تكينية من بركو صار النبي صلى الله عليه وسلم سو خطبة جمعة وضع أيها الكا وحوارك إن كيسي حسينو مربى كفية مربى كعية مربى كفية أنتو سودة دقي وتقيب المهيسي قاري صلاة خطبة دحديدي المهي ببقى كل دقي النبي صلى الله عليه وسلم مركاسو مضي أركي مضي النبي صلى الله عليه وسلم أنتو سوق هذا أكتسر كتاب النبي وتو خطبة ولما يستر maalin buu tukanaya nebigu sala allahu calayhi wasalam xasan baa dulka horay nebiga salaaddii markaasuu nebigu sujuudi dheereeyey dadkii baaba yaabay saxaabadiioo iyo nebigii bala waxbaa ku dhacay sujuuddu inta waa ya dheeraatay markuu salaamo naqsaday ninkii yarkii ka degay ayaa wuxuu yidhi aniga oo sujuudsan ayuu ilmahaygii idul koray waan diiday buu yidhi ciyaartiisii inaan ku barjaro waxaan damcay buu yidhi inuu iska dhammaystirto isagu iska dego markaasaan sujuudda ka kacay buu yidhi markaasuu qosdo weliba muxuu yidhi nicma aljamalu jamalukuma awr baad iga dhigateen alla awr wanaagsan baan idiin ahay buu nebigu sala allahu calayhi wasalam umaamana waa kii tukin tukanaya oo hortiisa ay ahaydoo marka uu kacayo waa kii qaadan jiray nebigu sala allahu calayhi wasalama marka uu sujuudayana waa kii nebigu dhigi jiray sala allahu calayhi wasalam sidaasuu carruurtana bashuush qoslaya oo naxudbada nebigu ugu ahaa sala allahu calayhi wasalam haddii anasna waa taqaanaa oo nebiga toban sanno u shaqeeyey weligay allahay buu yidhi imuu odhanin waxaan sameeyey maxaad u samaysay wax aanan samaynna maxaad u samayn weyday weligii nebigu ima odhan buu yidhi sala allahu calayhi wasalam haakada intaasuu nebigu sala allahu calayh wasalam ikhwatii fillah uu ahaa dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisu ay ahaayeen maanta ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam mas-uuliyad mucayana nebiga ka saaran inaynu jeclaano nebiga sala allahu calayhi wasalam caruurteena inaynu barno jacaylka nebiga sala allahu calayhi wasalam sifooyinkiisa inaynu ku celcelinno inaynu nebiga aada uga sheekayno sala allahu alay slam waa waajibna saaran inaynu ka soo baxno ilaahayna karsiiyo laba shareecaddii uu keenay iyo diintii uu keenay u kiciddeeda iyo uhiilinteeda iyo wax ka qabasheeda iyadna waa waajib kaloo ina saaran inta aan garanayna nebiga in la baro sala allahu calayhi wasalam oo looga sheekeeyo sheeko sunni ah oo axaadiistan saxiixa ah soo aroortay iyadna waa waajib ina saaran waxaana yidhi hadduu saxiixo min allahi warasuulih haddaan wax ku dara wax ka nusqaamiyo naftayda iyo shaytaanka allah iyo rasuulkuba beri ayay ka yihiin wixii aan maxaytooda ku daray wadaad ibn aljawsi la odhan jiray haan ku khatima arrintaase oo caalim weyn ahaayo ayaa waxaa la yidhi dadka wuxuu ahaa culamada muslimiinta dadka ugu wacdiga xagga wacdiga ugu wacdiga adagoo aad wacdigooda raad badan uu lahaa qolooyin addoommo ah oo madaxa la dhibi jiray baa u yimid oo yidhi yaa imaam dadkan aanu addoommaha u nahayn u shaqaynaa way nagu adag yihiina bal beri khudbadda jimcaha kala hadalo waxaa tidhaahdaa war dadka u samafal oo dadka ha dhibina oo dadka nagala hadaldee wadaadkii khudbadda jimcuiska koroo dadkii wax weydiistayba muu soo hadal qaaday wuu iska soo degay masaakiintii addoommaha ahaayeen lagu yar adkaabaa yidhi wadaadkii idinkana ma idin yasayo waxaa idinka tegay maanta jimcihii kaleeade bal haanu sugno jimcihiina sidii oo kale muu soo hadal qaadin kii saddexaadba muu soo hadal qaadin waa u tegeendii de sheekhow dan baanu ku muudno waanay ku lahayn ragga nagala hadale soodiga adigoo noo jaakidhe naga aamusa markaasuu jimcihii afaraad buu hadlay oo uu ka hadlou yidhi halla daayo dadka addoommaha ah markaasay yidhahdeen maxaad intii hore u aamusneed wuxuu yidhi weligay buy buu yidhi dadka kuma amrin wax anigu horta aanan samaynin buu yidhi addoommo ma lahayn buu yidhi lacagna ma haysan saddexdii wiig baan yar shaqaystay buu yidhi addoon baan soo iibsaday buu yidhi kadibna waan xoreeyey imikaan muslimiinta ku odhan karaa buu yidhi xoreeya ilan anigaa ficilkii sameeye eh si aanay ii qabanin ata'muruuna annaasa bilbiri wa tansawna jacayl nebi maxamed baan idinka sheekeeyey sala allahu calayhi wasalam anigii haddaanan jeclay nebigii sala allahu calayhi wasalam qadarkiisii iyo arrinkiisii aanan marinaynin waad marayn kartaan raadka iyo kulaylka arrintaasoo kale laydinku soo gudbin karo inay iska tahay iska buhabuhaysi iska gebagabasho insha allah markaa iska gebagabaysto maanta haddii ilaahaydmo wajazaakum allahu khayran wbaaraka allahu fiikum